faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dulsumareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan radio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa ee aad maqli doontaan waxaa ugu dooran xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya uu sheegay in wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya aysan diidi karin shahaadada ardada wax ka soo barata deegaanada maamulka puntland hay-adda u dooda xaquuq aadanaha ee amnesty international oo dowladda kenya ka dalbatay in lasoo qabto wasiirkai wasaaradda amniga maamulka jubbaland banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee galmudug oo maanta ka dhacay magaalada cadaado banaanbax xoogan oo sidoo kale lagu taageeray madaxweynaha cusub ee galmudug oo maanta galay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo ciidamada ee saraakiisha ciidanka xoogga dalka ka dalbada inaysan qayb ka noqon siyaasadda waddanka iyo dagaalbadyada waddanka ka dhaca madaxweyne hirshabeelle maxamed cabdiwaara maanta mashaariix horumareed ka hirgeliyay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maamulka jubbaland oo sheegay inay soo qabteen xubno siro dagaalamayaasha al-shabaab ka tirsan kadib howlgalla ay ka sameeyeen duleedka magaalada kismaayo ee jubbaland intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugudo koran warka habeen ee reediyo cadaado goor u diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa isniin talaada ay soo gelayso saddexda bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan wartasaare caawa sharmaako suliy anigoo xasan ayaa akhri doona kusoo dhawaada warkii oo dhan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya aysan diidin karin shahaadada ardada wax ka soo barata deegaanada maamulka puntland xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashada ay tahay deegaanada maamulka puntland ayaa kulan ay ku yeesheen muqdisho kulankaas oo ay uga hadleen khilaafka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka puntland ee fadhigiisu yahay magaalada garowe xarunta puntland xildhibaanada kulanka kasoo saaray war-saxaafiyad ayaa waxay kaga hadleen diidmada wasiirka waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax bare shahaadada ardada deegaanada maamulka puntland wuxuu wasiirka ku eedeeyey inuu burburinayo oo hadal ay wadeen dowladda federaalk iyo maamulka puntland mid ka mida xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo warbaahinta u aqriyay war-saxaafeedka kasoo saareen kulankooda waxa uu sheegay in arday puntland aysan jirin oo habeeraatay wax shahaada oo ka weegi karaan wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna loo baahan yahay in dowladda federaalk soomaaliya madaxa u sareysa arrintan ay soo farageliyaan
annagoo og in mas-uuliyadda wasaaradda caafimaadka maaliyadda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo khayraad qaybsiga iyo kuwo kale oo heer federaal iyo heer dowlad goboleed ay ku shaqeeyaan isfaham xilkasnimo iskaashi wadahadal iyo hoggaan suuban sida ku xusan qodobka konton iyo labaad ee dastuurka halka mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu ku fashilmeen arrintaas annagoo garowsan dadaalka ardayda soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin ardada puntland oo dhib rafaad ku soo qaatay labaiyo toban fasal iyaga oo soo maray dhibaato burbur dhaqaale xumo iyo weliba iyagoo aan helin taageero dowladeed haddana ay sugayeen adeegga waxbarashada dowladeed annagoo og in arrintan ay qusayso dhammaan ubadka soomaaliyeed maadaama arrintan ay saamayn weyn ku leedahay mustaqbalka dadka iyo dalka soomaaliyeed annagoo gudanayna waajibaadka dastuuriga ah maalmahan waxaa jira buuq u dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada maamulka puntland oo ku saabsan shaadadsiinta ardada kasoo qalin jeebisa dugsiyada sare ee ku yaala deegaanada maamulka puntland oo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya puntland ay ku amartay inay galaan ardadooda imtixaanka sare ee shaadiga ah puntland kasoo horjeesatay hay-adda u duuda xaquuq aadanaha ee amnesty international ayaa dowladda kenya ka dalbatay in lasoo qabto wasiirka wasaaradda amniga jubbaland oo baxsadka dowladda federaalka islamarkaasna ku sugan waddanka kenya sida warkan oo ku faahfaahinaya wariyaha gobolka gado ee jubbaland yaxye cado saaq soofe amnesty international ayaa ka dalbatay dowladda kenya in ay qabato cabdirashiid janan hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa qoraal ay soo saartay ugu dalbatay dowladda kenya in ay qabato wasiirka amniga ee jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan islamarkaana ay u gacan geliso dowladda soomaaliya si maxkamad loo saaro war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa hay-adda amnesty international ay ku sheegtay in cabdirashiid janan loo qabtay dembiyo culus soddon iyo kowdii agost ee sanadkii hore loona baahan yahay in cadaaladda la marsiiyo amnesty international ayaa intaasi ku dartay in ay ilo xog ogaal ah ka heshay warar ku saabsan in janan uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee caasimadda u ah dalka kenya sief magango oo ah agaasimi ku-xigeenka amnesty international ee bariga iyo geeska africa ayaa yidhi wax la aqbali karo ma ahan in cabdirashiid janan oo lagu tuhunsan yahay in uu mas-uul ka yahay dembiyo xadgudub ku ah shuruucda caalamiga ah iyo kuwa ka dhanka ah bini'aadanimada uu isku dayo in uu ka baxsado cadaaladda amnesty waxay ugu baaqday dowladda kenya in ay qabato si degdeg ahna ugu gacangeliso dowladda soomaaliya waxayna ugu baaqday dowladda soomaaliya in ay maxkamadeyntiisa ka dhigto mid waafaqsan sharciyada caalamiga iyadoo aan dib loo raadin baxsashada cabdirashiid janan waxay dhibanayaasha dembiyadiisa la tuhunsan yahay oo ay ku jiraan dilal shacab iyo is-hortaag gargaar ka dhigaysa kuwa ka shakinaya in ay weligood cadaalad heli doonin maadaama hadda la og yahay halka uu joogo mas-uuliyiinta kenya iyo soomaaliya waa in ay ka shaqeeyaan in dib loo qabto si cadaaladda iyo isla xisaabtanka loogu fuliyo waxaa sidaasi yidhi agaasima ku-xigeenka amnesty international ee bariga iyo geeska africa say magango maamulka jubbaland oo uu ku jiro madaxweyne axmed maxamed islaam oo si soo noqnoqosho leh ugu baaqay in cabdirashiid laga sii daayo xabsiga waa in ay joojiyaan inay gabaad ugu noqdaan in uu wajaho cadaaladda marka la soo celiyo ayuu yidhi dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in uu cabdirashiid janan ka baxsaday goob lagu hayay sideed iyo labaatankii janaayo islamarkaasina waxa uu soddon iyo kowdii janaayo ka degay magaalada kismaayo isagoo isla maalintaasba diyaarad ku tegay dalka kenya macadda go-aanka dowladda kenya ka qaadan doonto codsiga hay-adda amnesty international iyada oo nairobi ay xulafo la tahay maamulka axmed madoobe ee uu janan ka tirsan yahay kaasi oo ay xifaaltamaan dowladda soomaaliya yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee maamul goboleedka jubbaland
banaanbax ballaaran oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa maanta ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud banaanbax xoogan oo lagu taageerayo madaxda cusub ee maamulka galmudug ee shir lagu doortay magaalada dhowsamareeb ee caasimadda galmudug ayaa maanta wuxuu ka dhacay qaar ka mid a deegaanada galmudug si gaara magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug deegaanada banaanbaxna ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka dhuusamareeb cabudwa gaalkacyo iyo magaalada cadaado waxaana banaanbaxyadaasi dhegaya dadweynaha magaalooyinkaasi kuwaas isku soo baxay wadooyinka magaalooyinka banaanbaxana ay ka dhaceen magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay mas-uuliyiintii jila lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay wateen barar ay ku sawirayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee shir lagu doortay dhuusamareeb ee axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo cali daahir ciid ayagoo ku dhawaaqayay erye lagu taageeraya doorashadoodii ka dhacday dhuusamareeb qaar ka mid a bulshada ka qayb galay banaanbaxan ayaa si isku mid a u taageeray madaxda lagu doortay dhuusamareeb ee madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow ku soo dhowow dadkaaga iyo dalkaaga aad iyo aad ayay kuu soo dhowaynayaan culays iyo fudayd waxaan leenahay ku soo dhowow ree cadaado aad iyo aad ayaan kaaga rajaynaynaa maanta meeshii laguu rabay meelaad wax ka gasho meelaad taariikh ka samayn karto meelaad soomaaliya wax uga gashaad joogtaa annaguna waa kugula shaqaynaynaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa maada axmed cabdi kaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeennadooda doctor maxamed nuud gacal ayaan soo dhowaynayaa maamulka cusub dhammaantood ayaa soo dhowaynayaa cadaado oo la yidhi cadaado lagaama xigo ayaan ku soo dhowaynaynaa dadwaynahan bare meesha isku soo dhowaynayaan waxaa la yidhi allow yaa cadaadaya gidha isku cimri dheereeya cadaabkiina aan gelin caanana aan waayin meeshiisaa loogu gebiya ayaan ku soo dhowaynaynaa soo dhowow madaxweyne kii ummadda mideeya allah kaa dhigo kii lagu guulaysta allah kii dhigo dekedda kii noo fura allah kaa dhigo kii dadka mideeya mideeyihii ummadda allah kaa dhigo gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen towtoole ayaa soorweyn kadib sheegay in madaxa cusub ee galmudug ay la shaqayn doonaan islamarkaasna ay ka rajaynayaan in wax badan oo dhibaata oo galmudug ka taagan ay wax badan ka qaban doonaan intaas ka bacdi maanta waxaan halkaas kugu nimid inaannu soo dhowayno oo aan u hambalyayno guusha axmed cabdikaariye qoorqoor doorashadii shalay uu ka soo hooyey waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhowow dadka reer cadaada waa ku soo dhowaynayaan dadka reer cadaada waa kuwa hambalyaynayaan waxaanan rajaynaynaa inaad adiguna noqon doonto kii ka soo baxa waxaan ku hadlaynaa shucuubta halkan taagan afkoodan ku hadlaynaa ayagaan ka turjumaynaa dadkan waxay diyaar u yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan adigana waxaa lagaa rabaa dee maanta mas-uuliyad baa qoorta kuugu jirta ammaana ayaad xambaartay ammaanadaas inaad xafidana waa lagaa rabaa inaad ummadda isku keentana waa lagaa rabaa mideeyo inaad noqotana waa lagaa rabaa kelmaddeenna soo dhowaynta intaas ayaan ugu kaadsanaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda oofinta ee maamulkii madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo dhankiisa ka hadlay banaanbaxa ayaa sheegay in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay si lagu doortay dhuusamareeb looga baahan yahay in mideeyaan dadka reer galmudug islamarkaasna ay ka shaqeeyaan maslaxadda dadka reer galmudug madaxweyne soo dhowow galmudug ku soo dhowow waxay kaaga baahan tahay inaad badbaadisid khilaaf dambe galmudug in loo celiyo diyaar uma aha khilaaf wuxuu yahay galmudug way soo arkeen waxaan ku leenahay mudane qoorqoor noqo kii maaragtay dadka isku wadi lahaa oo aan midayn lahaa waxaan rajaynayaa haddii ilaahay laga helo in madaxweyne ku xihan dowladdii federaalka markaa galmudug ay heshay marka fursaddaas inaysan iska beerdarayn oo khilaaf dambe aysan dhicin waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo in maaragtay wada shaqayn fiican ugu dambayntii wasiir dolaha wasaaradda arrimaha gudaha dowlada hoose ee galmudug cumar maxamed diiriye cumar gowreeye ayaa soorweyn kadib waxauu sheegay in wax badan madaxdan ay ka qaban doonaan dhibaatooyin badan oo sheegeen galmudug hadda ay wajahayso waxaan si buuxda u soo dhowaynaynaa doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariye iyo madaxweyne ku-xigeenka master ciid labada ninba waxaan aaminsannahay inay yihiin laba nin oo xoogogaal u ah dadka reer gelmudug muddana ka soo shaqeeyey ogna xaaladaha gelmudug maanta ay ku sugan tahay waxaana rajaynaynaa wax badan inay ka beddeli doonaan taas waa soo dhowaynta madaxda iyo muxuahaayeen soo dhowaynta madaxdii ka horraysay ee baarlamaanka ee shalay doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaan si wada jira ayaan u soo dhowaynaynaa intaas kadib waxaan rabaa dadka reer gelmudug meelay joogaanba inaan baaq u diro baaqaas oo ah in ay taageeraan dawladnimada waxaa dhammaaday muxuu ahaaye loolankii siyaasadeed iyo kaambeynkii loogu jiray madaxtinimada gelmudug wuu dhammaaday sideedana kaambeynka waa lagu kala ra'yi duwanaadaa kasikoo banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada cadaado ee galmudug ayaa waxaa banaanbaxyo taas lamid ay ka dhaceen deegaano badan oo galmudug ka tirsan banaanbaxyahaas oo lagu taageerayo doorashadii maanta shalay oo dhuusamareg uga soo baxeen madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cali dahar ciid sidoo kale banaanbax kaas la mid ah oo lagu taageerayo madaxa cusub ee galmudug ayaa maanta ka gelay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug cabdulaahi warsan rooble warkaan ha faahfaahiy
boqolaal dadweynaha oo ka mida bulshaweynta ku nool magaalada dhuusamareeb ayaa isugu soo baxay halkan oo ah barxadda bangiga ee magaalada dhuusamareeb kuwaas oo qayb ka ah dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacaya magaalooyinka xorta ah ee dowlad goboleedka galmudug kuwaasi oo bulshadu ku cabirayday dareenka ay ka qabto doorashadii shalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug oo lagu soo doortay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo ku-xigeenkiisa cali daahir ciid waxgaradka bulshaweynta iyo dhammaan qaybaha kale ee mas-uuliyiinta halkan ka hadashay waxa ay si weyn u muujiyeen in ay garab taagan yihiin lana shaqayn doonaan madaxda galmudug ee la doortay iyagoo tilmaamay in loo baahan yahay cid walba oo tabasho qabta in sida wanaagsan ay wax ku raadido waxaa ugu horrayn halkan ka hadlay wasiiru dawlihii madaxtooyada galmudug axmed mire faafaaley iyo qaar ka mida waxgaradka iyo bulshada halkan ka soo qayb gashay iyagoo si buuxda u taageeray madaxda galmudug siyaasiyiin reer galmudug ah inay maantay ku fakarayaan danahooda khaaska ayagoo fiirinaya inay ku colaadiyaan safiirka maraykanka maxaa dowladda galmudug u taageertay arrintaasu runtii waa arrin aan mudnayn aysanna reer galmudug ka filaynin siyaasiyiintooda waa inay noo kala soocan tahay dagaalka aan u qabno shakhsiyaadka ama aan u qabno ama jalanjiga iyo ishaysiga siyaasadeed oo dadka nagala dhexeeya iyo danta galmudug waa inay noo kala waa inay noo kala soocan tahay waxaan idiin caddaynaa runtii mashaariicda hadda miiska saaran oo la fulin ah oo dhismayaasha wasaaradaha iyo madaxtooyadu ay ku jiraan oo haddaba in la bilaabo keliya la sugaa ayaa magaaladan ka badan horta waxaan taageeraynaa oon si buuxda oo aan gambad lahayn oon kala warwareeg lahayn oon u taageeraynaa madaxweynaha cusub ee galmudug u dhashay iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka guddoonka baarlamaanka soomaaliyeed ee galmudug waxaa kaloon maaragta taageeraynaa beesha caalamka oonna taageertay barkee amaal haddii aad gasho waxaa la rabaa in lug ninkii kuu gala inaad u guddo talada inaga ku noloy wax noo tariye tafaraaraqu waa xun yahay tobanba meelaade kanaa talin iyo kanaa talin baan kurteen ku taallamaynaaye ku tawfiiqa qoorqoor baan rabbigay taashka noo suraaye
madaxweyne qoorqoorow guulaysa gaalab walbaaba ogulaha ku siiyo guuleed yo ku irmaan garabkaan sina madaxweyne galmudug garabkaan sina madaxweyne galmudug
wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka galmudug cusmaan ciise nuur taar dhuleed oo soo gebagabeeyey munaasabadan isu soo baxa ah ayaa tilmaamay in looga baahan yahay dhammaanba bulshada galmudug in sida dareenkoodan ay u muujiyeen ay u sii wadaan la shaqaynta iyo garab istaagka madaxda dowlad goboleedka galmudug meel qorraxaa la joogaa waxaan rabaa inaan u baaqo dadka dhuusamareeb iyo deegaanadan deggan waad aragteen dowlad la'aanta waad aragteen urur iyo jamahad waad aragteen daniiske waad aragteen nin aan dawladnimo rabin dhabbahow ku joogo waxaan inka rabnaa waxay soomaalidu dhadhaadaa il caddeeye nin joogay oo la cadaabay guu ma jiro waxaad soo marteen baad ka war qabtaan waxaan inka rabnaa inaad indhaha kala qaadaan dawladda cusub ee dhalatay garab istaagtaan waxaan u malaynaynaa dhowaan bil laba saddex bilood gudahood in mashaariicdii gobolkan iyo deegaanada galmudug oo dhammu bilaaban doonto dhuusamareebna laga arki doono isbeddel dhaba hadday tahay waddo hadday tahay xaafisyo hadday tahay waddooyin iyo dhammaan arrimaha arrimaha bulshada la yidhaahdo sidaa laajligeed cidaan ayadu inay waxayn ka qaada maahana waxayn ku soo kordhinayn inay wakhtigiina dhumiso waa aad iyo aad ay dhibaato u tahay ha laga soo laabto waddadii lagu dhumay oo qodxaha badneed
galmudug oo muddooyinkanba uu ka socday dhismaha maamulka galmudug waxaa haatan soo idlaaday doorashooyinkii oo shalay lasoo gebagabeeyey waxaana maanta bilowday dareen bulsho oo bulshadu ay ku muujinayso taageeridda ay u hayaan madaxda cusub ee dowlad goboleedka galmudug inkastoo ay jiraan tabashooyin ay muujinayaan qaar ka mida siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee ahlu sunna waljamaaca kuwaasi oo diidan habka loo maray doorashada taasi oo noqonaysa caqabadda ugu weyn ee hortaagan madaxda cusub walow ay tilmaameen in sida wanaagsan ay wax uga qaban doonaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa ciidamada saraakiisha ciidanka xoogga dalka ka dalbaday inaysan qayb ka noqon siyaasadda waddanka iyo dagaalbadya waddanka ka dhaca gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya libaan cali yarow oo qaar ka mid a saraakiisha ee askarta ciidamada xoogga dalka kula hadlayay gobolka goode ee maamulka jubbaland ayaa wuxuu ku amray ciidamada inaysan ka qayb qaadan karin arrimo la xiriira qabiil iyo siyaasadda xilligan waddanka oo qarriban wuxuu sheegay in sarkaalkaas iyo askariga ay xaaran ay ka tahay ka qayb qaadashada arrimaha qabiilka iyo siyaasadda wixii ka dambeeya malinta askari uu noqdo ma uu qorto waxauu tilmaamay muslid gaar ah ka saarantaha saraakiisha ciidamada sugidda amniga qof walba oo goobtaas laga ogol yahay sugidda amnigeeda balse aan la ogoleen wax ka baxsan intaasi ay sameeyaan ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya jenaraal liibaan cali yarow waxa uu sheegay in askarta ee saraakiishuba ay waajib ay ku tahay inay u hogaansamaan awaamiirta madaxda shaqadoodana aysan dayacin shaqadeenna waxay tahay dalka inaan difaacno waaye ma ahan shaqadeenna inaan qabiil difaacno ma ahan shaqadeenna siyaasad gooni inaan difaacno waxaa waaye sarkaalka iyo askariga waxaa xaaraan ka ah inuu ka qayb galo shaqo qabiil inuu ka qayb galo wax la sheegayo urur inuu ka qayb galo howl kastoo siyaasad keenayso inuu ka qayb galo xaaraanay ka tahay ama sarkaal ha ahaado ama askari aad qofka maalintuu qorto ciidan uu qorto ayaa waxaa mamnuuc ka ah in uu ka qayb galo siyaasad wax sheeganaha dhan marka waxaan maqlayna meelahaan ka maqlayno nuxo aan maqlaynay saraakiisha iyo askarta waxaan rabaa aan u tagi doono inaan ugu digo inaysan ka qayb gelin siyaasadaha meelahan ka socda haddii askari aad tahay shaqadaada waxay tahay inaad ammaanka aad sugto qof allaal qofkii la keeno waajibka ku saara waxay tahay ammaankaaga sug in cadowga oo aad la soo dagaalantay doolow shaqada aad ka soo bilowday inaadan dayacin mas-uuliyadda intaas waa bis wax kale lagaama rabo ammaanka sug dowladda cid allaale ciday keensatana waxaad ku qasban tahay inaad dowladda amarkeed qaadato marka inta aan u istaagay intaas waaye waxaan idinka digayaa oo idin sheegayaa oo amarna ay tahay inaadan ka qaybgelin wax sheeganayo urur ama qabiil ha ahaado ama siyaasad ha naqato mamnuuc ayay idinka tahay sababtoo ah qofka askari hadduu sheegto dadka dhan u udhexeeya markaa dadka udhexeys maxaad samaynaysaa waxaad samaynaysaa qof kasto ammaankiisa inaad sugto oo handaabka adiga aad mas-uulka aad ka tahay ammaankiisa inaad sugto mas-uuliyadda ay tahay marka waxaan leeyahay waxaa digniin iga ah ama qof kastoo meeshaan fadhiyo sarkaal ah ama askari ha noqdo uu naga maqan ha la sii gaarsiiyo inuusan ka qaybgali karin wax siyaasad sheeganaayo iyo wax qabiil garab la siinaayo maamulka jubbaland ayaa sheegay in soo qabteen xubno sare oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen duulaadka magaalada kismaayo ee jubbaland warka habeen intaas ayuu ku dhan yahay tana kulan dambe habeen wanaagsan